warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkan idinkuga hayna waxaa ka mid ah barasaabka ismaamulka mero oo xisbi cusub soo bandhigay nin isku dayay inuu ku biiray ciidamada difaaca dalka uu la dhaqaalo ka qaato oo la xiray iyo kuraas ka mida golaha shacbiga ee soomaaliya oo maanta lagu dooranayo magaalada baydhabo subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo axad ah taariikhdan ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha kooiyo tobanaad labada kun iyo kooiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan waxaa gacanta lagu dhigay isaac sarem oo ku eedeysan in isaga oo iska dhigayay inuu ka tirsan yahay ciidamada difaaca dalka ee k d fta uu isku dayay in uu mid ka mid ah dhalinyarada la shaqaaleysiinayo uu ka qaato lacag dhan afar boqol oo kun oo shilinka dalka wasaaradda gaashaandhigga ee kenya ayaa sheegtay in shaqsigan uu adeegsanayo warqado been abuur ah kenyaanka ayay dhanka kalena wasaaraddu kaga digtay khiyaanada dadka lacagaha ka dalbanaya iyagoo u ballanqaadaya inay u fidaynayaan sidii ay uga mid noqon lahaayeen ciidanka milatariga bayaanka k d f ta ayaa waxaa ku cad in lasoo gabagabeeyey shaqaaleysiinta dhalinyaradii daneynayay inay ku biiraan waaxda difaaca dalka eedeysanaha ayaa hadda wuxuu ku jiraa saldhigga waxaana lagu wadaa in maxkamadda lasoo taago si dacwad loogu soo ogo milatariga kenya ayaa shacabka ku booriyey in iskuday kasta oo lacago looga qaadanayo ay ku wargeliyaan ciidamada ku sugan saldhigga ugu dhow ee booliiska ama ay wacaan oo ay la xiriiraan nambarka tooska waa nambarada tooska ah ee kale ah eber todobo labaatan iyo lix kow iyo afartan sagaashan iyo todobo eber sagaal ama lambarka kale ah eber hal labo eber saddex eber eber shan sagaal sagaal barasaabka ismaamul goboleedka mero ayaa waxa uu shalay si rasmi ah usoo bandhigay xisbi awood siinta waa xisbiga awoodsiinta dowlad wadaajinta ee d p waa d e p xisbigan cusub ayaa shaaca looga qaaday xarunta boomas ee magaalada nairobi tallaabadan ayaa ka qeyb ah diyaar garowga ay siyaasiyiinta ugu jiraan doorashada guud ee sanadka labada kun labayo labaatanka iyagoo aas-aasaya ururo amaba ku biiraya isbahaysiyo ay aaminsan yihiin inay ku guuleysan karaan hogaanka wadanka hogaamiyaha mero ayaa waxa uu sheegay in xisbigan uu shacabka bartamaha wadanka fursad u siin doono in ay la gorgortamaan isbahaysyada waaweyn ee dalka ka jira wuxuu intaasi ku daray inuu noqon doono mid u ololeeya danaha kenyaanka si gaar ahna dadweynaha mounti kenya waxaa lagu soo waramayaa in gacanta lagu dhigay labo qof oo la sheegay inay ka dambeeyeen burbur dhowaan loo geystay xarun ka mid ah amaba goob ka mid ah marinka casriga tareenada s j r labada qof ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay burburiyeen khadka s j r ee aaga mito andai oo ku taala wadada xiriirisa ismaamul goboleedka nairobi iyo mombasa wararka ayaa intaasi ku daraya in shakhsiyaadkan ay goobta ka xadeen qalab badan oo marinka casriga ee tareenada s j r loogu talagalay guddiga qaran ee booliiska dalka waa adeega booliiska ee n p s ayaa waxay sheegeen in ay ku guuleysteen waa inay dib ay u habeeyaan jidgooyooyinka tareenka ay shakhsiyaadkaasi burburka u geysteen tallaabadan ay qaadeen dadkan ayaa horseeday inay hakad galaan rakaabkii saarnaa tareenadii waddadaasi adeegsanayay waaxda dembi baarista dalka ee dc ida ayaa laga soo xigtay in labada eedeysane ay yihiin waa labada eedeysane in gacanta lagu dhigay sidoo kalena lagu soo oogayo dembiye la xiriira qarandumis dhaqaale iyo sidoo kale arrimo la xiriira argagixisada ciidanka booliiska ayaa sheegay in ay dadka waa labada qof midkood oo lagu magacaabo him- himpavi inuu yahay em, islamarkaana booliisku ay ku sheegeen ganacsade isagoo biraha iibiya halka qofka kale uu yahay darawal kaxaynayay gaariga waa gaari xamuul ah oo la doonayay in qalabkaasi la burburiyey lagu qaato oo goobaha ay ugu talagaleen ay ku geeyaan
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
waxaa lagu wadaa in maanta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay lagu qabto doorashada afar ka mid ah kuraasta golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ku jiro kursi la sheegay in laga hor istaagay inuu u tartamo gudoomiyihii hore ee golaha shacbiga soomaaliya brofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari guddiga maamulka doorashada koonfur galbeed ee siid ayaa waxay ku adkeysteen in maanta ay qabanayaan doorashada afartaasi kursi xilli guddiga doorashooyinka heer federaal ay dalbadeen in la hakiyo doorashada kursiga lambarkiisu yahay hoob boqol iyo saddex ee afartii sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyey maxamed sheekh cusmaan jawaari gudoomiyihii hore ee golaha shacbiga baarlamaanka federaalk soomaaliya kuraasta doorashadooda maanta magaalada baydhabo lagu qabanayo ayaa waxay kala yihiin hoob boqol sideetan iyo sagaal oo horey ugu fadhiyey sheekh Ax- waa sheekh aadan madoobe sidoo kale b- eh, kursiga hoob boqol iyo saddex afartii sano ee lasoo dhaafana uu ku fadhiyey gudoomiyihii hore ee golaha shacbiga ee baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari kursiga hadda uu ku fadhiyo ee idris cabdi dhakhtar iyo kursiga asna uu ay horey ugu fadhisay hani Ax- waa hani maxamed aadan oo lambarkiisu yahay labaiyo afartan shalay ayaa waxaa magaalada baydhabo lagu qabtay doorashada saddex ka mid a kuraasta golaha shacbiga waxaana sidoo kale la filayaa in maalinta berri oo isniin ah isla magaalada baydhabo lagu qabto kuraas kale oo golaha shacbiga ka tirsan dhanka kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo kulan la qaatay gudiyada xalinta khilaafaadka iyo guddoonka guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ayaa waxa uu kala hadlay arrimaha doorashooyinka kulankaasi ayaa la iskula soo qaaday xaluhelista cabashooyinka la xiriira doorashada golaha shacbiga isagoo uu ku booriyey ra-iisul wasaaruhu madaxda maamul goboleedyada iyo gudiyada doorashooyinkaba in ay dhowraan hufnaanta doorashada ra-iisul wasaaraha r- soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay inaan marna la aqbali doonin in gudiyada doorashooyinka heer maamul goboleed ay eh, siyaasada ku milmaan islamarkaana ay u shaqeeyaan madaxda maamul goboleedyada waxaa kale oo uu xusay in cid walba lagula xisaabtami doono mas-uuliyadda loo xilsaaray ee ku aadan hirgelinta doorashada madaxda maamulada ayuu ka codsaday ra-iisul wasaaruhu in ay eh, doorasho hufan qabtaan isagoo kaga digay doorasho faragelin iyo nin jeclaysi amaba boob ku salaysan
waxaan ku bilaabanayaa cabashooyinka la xiriira doorashooyinka ka qabsoomay meelo ka mid a dalka ayaa ka imaanaya musharaxiinta iyo odayaasha qabaa'ilada qaarkood intaas waa ka wada dheragsannahay waan ognahay cabasho ma dhammaanayso laakiin waa inaan u feejignaana aan la soconnaa cabashada waxay tahay saad la socotayna habraacya iyo heshiisyada doorashooyinka waxaa si cad ugu qeexan in hufnaanta doorashooy- doorashada ay saldhig u yihiin saddex arrimood midda koowaad oo ah madax bannaanida guddiyada doorashooyinka waxaan rabaa saddexdiina guddi inay madax bannaan yihiin aadan ku milmin madaxda dowlad goboleedyada waxaa kaloo jirto ilaalinta habraacyada doorashooyinka waxaan samaynay madasha dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha habraacyo laisku waafaqay oo la saxiixa ayaa yaalo cid ka sarrayso ama ku xadgudbi karta ma lahan waxaa kaloo j- aan nalooga baahan yahay cadaaladda iyo xalinta khilaafaadka mar kasta waxaan u taagannahay cadaaladda laakiin cadaaladda waa in la maraa wadadeedii wadadaas markii la maro ayaa guddiga khilaafaadka xalinta khilaafaadkana ay xalinayaan oo ay marsiinayaan wadada ku waajibka saa la socotaan mas-uuliyadda ilaalinta hufnaanta doorashooyinka waxaa ka mid ah ilaalinta madax bannaanida guddiyada doorashooyinka waxaa ka mas-uul ah madaxda guddiyada doorashooyinka waa in aysan cidna ka aqbalin faragelin siyaasadeed hadday tahay siid hadday tahay fiid hadday tahay eh, khilaafaadka faragelintaas siyaasadda meel ee idinka soo gasha ma lahan waa inaad u hoggaansanaataan keliya habraaca iyo xeerarka doorashooyinka loo dejiyo oo aad haysataan iyadoo qoraal ah soo maahan madaxda dowlad goboleedyada waa in ay guddiyada ku dhiirigeliyaan in doorashada u dhacdo si hufan kuna shaqeeyaan madax bannaani taas waa waajib saaran madaxda dowlad goboleedyada ilaalinta iyo korjoogtaynta ku dhaqanka iyo hirgelinta habraacyada doorashooyinka waxaa ka mas-uul ah guddiga heer federaal ee hirgelinta doorashooyinka waxaana waajib ku ah in ay hubiyaan in guddiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ay ku shaqeeyaan habraacyadii lagu heshiiyey wixii ka qaldamaana ay saxaan waa waajib saaran saad la socotaan hufnaanta doorashada waxaa ka mas-uul ah guddiga xalinta khilaafaadka oo runtii lafdhabar u ah in ay doorashada noqoto mid lagu kalsoonaan karo waa in si cadaalad ah guddiga ugu garnaqaan cabashada doorashooyinka idinka ayaa garnaqi meesha ah dadka musharaxiintana waxaan leeyahay meediyaha la tago ama raadiya laga soo hadlo ama tu twitter ama facebook wax lagu soo qoro ma ahan hab dacwo loo soo gudbisto dacwada nidaam iyo habraacay leedahay diyaar ayaan u nahay haddaan nahay dowladdii hadday ay yihiin gudiyadii doorashooyinka in dacwadaada loo maro loo qaado habkii habraaca u dhigaya waxaana mas-uuliyaddaas ay saaran tahay guddiga xalinta khilaafaadka oo mas-uulka ah wixii cabasho ah waxaana in iyaga loo soo gudbiyaa marka waxaan rabaa in aad u sheegtaan mar kasta musharaxiinta cusub oo soo damcaya soo dalbanaya kuraasta cusub oo mustaqbalka imaanayso oo wiigba wiigga ka xiga soo gudbinaya idinka waajib ayaa idinka saaran in aad u fasirtaan waxa ay yihiin iyo habkay u marayaan habraa- een- een- een- een habraacaas een xalinta khilaafaadka iyadoo la tixgelinayo arrimahaas aan soo sheegnay waxaan farayaa dhammaan gudiyada doorashooyinka ee heer federaal heer dowlad goboleed in ay ilaal- ilaaliyaan madax banaanida doorashooyinka iyo ku dhaqanka habraaca doorashooyinka waana in ay ogaadaan in lagula xisaabtamayo wixii musuq maasuq ah oo ay ku kacaan aniga ra-iisul wasaare ahaan marna ma aqbalayo wax musuq maasuq ah hadday tahay guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed hadday ku milmaan madaxda marna kama yeelayno waan in aan ogaana inaysan ku milmin ayna xor ka yihiin waxaan leeyahay madaxda dowlad goboleedyada fadlan fadlan doorashadan waa inay noqotaa doorasho hufa- hufan waa inaad ilaalisaan madax banaanida doorashada oo ay mas-uuliyaddeedu tahay gudiyadii aan soo sheegnay oo ah heer dowlad goboleed heer dowlad federaalka ah iyo guddiga xalinta khilaafaadka saas ayaan soo je- u sheegayaa madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa mahadsantihiin mar kastana waa idin garab taaganahay
hadalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu kusoo aadayaa xili midowda musharaxiinta soomaaliya ay horey u sheegeen in gebi ahaanba ay qaadacayaan doorashada xildhibaanada golaha shacbiga oo ay sheegeen in ay ku bilaabatay hab boob ah oo aan marnaba la aqbali karin axadda maanta ah ayaa waxaa la filayaa in magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ahna caasimada kumeel gaarka maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland uu ka furmo eh, shirka wasiirada wasaaradaha waxbarashada maamul goboleedyada ka jira soomaaliya iyo sidoo kale eh, wasaaradda waxbarashada ee dowladda dhexe wafdi dhinacyadan ka socda oo uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaana halkaasi gaaray shirka oo socon doona muddo saddex cisho ah ayaa waxaa diradda lagu saari doonaa arrimaha ku saabsan waxbarashada soomaaliya sida in waxbarashada soomaaliya ay noqoto mid mideysan iyo sidii dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada uga wada shaqeyn lahaayeen horumarinta waxbarashada guud ee wadanka wasiirka wasaaradda waxbarashada ee maamulka jubbaland cabdi naasir seeraar maax ayaa waxa uu sheegay in shirkan uu ka filayo inay kasoo baxaan waxyaabo wax ka tari doono waa wax u tari doono ubadka soomaaliyeed ee waxbaranaya sidoo kalena shirka ay aragtiyo kala duwan isku weydaarsan doonaan mas-uuliyiinta ka qeybgalaya shirkan waxbarashada looga hadlayo ayaa waxa uu noqonayaa kii labaad ee ay yeeshaan xubno ka socda wasaaradda waxbarashada dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waxaana ee gebagabadiisa laga soo saari doonaa warmurtiyeed ku saabsan waxyaabaha ay dhinacyadu ku heshiiyeen ee loogu talagalay in lagu horumariyo waxbarashada soomaaliya si dhallaanka waxbaranaya ay u helaan wax ay gudaha dalkooda uga helaan waxbarasho tayo wanaagsan leh ugu dambeyntiina militariga dalka suudaan ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in dhowr sarkaal looga dilay weerar ay kusoo qaadeen askarta dalka itoobiya dilalka ayaa laga soo tabiyey gobol ku yaala xadka ay wadaagaan eh, wadamadaasi oo lagu muransan yahay waxaa sidoo kale bayaanka ka qeyba in ciidamada suudaan ay iska caabiyeen eh, iska cabina ay sameeyeen iyaga oo dhanka itoobiya gaarsiiyey khasaare isugu jiray dhimasho iyo burbur qalab intaba hase ahaatee militariga suudaan ayaa weli cayimin tirada saraakiisha ee ka dhintay iyo falcelinta ay sameeyeen inta ay gaarsiisan tahay wakaalada wararka ee routers ayaa waxay soo xiganaysaa ilo wareedyo ka tirsan militariga dalkaasi oo ku waramay in ugu yaraan lix askari la dilay dowladda itoobiya ayaan weli dhankeeda ka hadlin weerarka lagu eedeeyey in ciidamadeeda ay ka geysteen aagga loo yaqaano al faqash ee lagu muransan yahay